howlgal ballaaran ay ciidamada booliiska gobolka togdheer ka sameeyaan gudaha magaalada burco ayay dadweynaha kaga soo aruuriyeen hub tooreeyo mindiyo iyo budadka kuwaasi oo muddooyinkii dambe waxyeelo ay isku gaarsiinayeen dadweyne kala duwan howlgalkan oo maanta ka dhacay gudaha magaalada burco waxaa horkacayay taliyaha qeybta booliiska ee gobolka togdheer taliya ku-xigeenka taliyayaasha saldhigyada magaalada burco iyo sidoo kale saraakiisha iyo ciidamada booliiska laamaha ammaanka ayaa hubkii kala duwanaa ee ay soo qabteen kusoo bandhigay saldhigga dhexe ee magaalada burco taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska ee gobolka togdheer faarax qariir ayaa ka warbixiyey howlgalkan waxaannu saaka howlgal ku bilownay gobolka togdheer taasoaannu ku soo qabqabannay tuuriyaha iyo bidhirhkaanna hor yaalla howlgalkaas oo nagu hoggaamiyey taliyaha qaybta gobolka togdheer khadar faarax dhammaanna ay ka qayb galeen fadhiyada gobolka togdheer ay ka kooban yihiin iyo ciidanka bermadku sidaa daraaddeed waxaannu la socodsiinaynaa bulshada gobolka togdheer wixii maanta ka dambeeya inay ka feejignaadaan qaadashada tuuriyaha ciddii lagu qabtana maxkamad lagu soo hortaagi doono sidaa daraaddeed waxaannu marlabaad ka codsanaynaa iyagoo bulshada gobolka togdheer nala shaqayn jirtay inay sidii wacnayd noola shaqeeyaan taliyaha qaybta booliiska ee gobolka togdheer khadar faarax oo dhankiisa ka hadlay howlgalkan ayaa fariin adag u diray inay ka waantoobaan islamarkaana ay ka digtoonaadaan dadweynaha waxyeelada hubkaasi ciidamaduna ay diyaar u yihiin inay soo qabtaan cid alaala ciddii samaynaysa qalqalamni bishii aannu soo dhaafnay ramadaan laba qof baa midna midi lagu dilay midna caloosha lagaga soo riday weliba inta caloosha laga soo riday haddana la duubayoo la dhex geliyey miidhiya waa shiyaa dilaaya waxaan bulshaweynta leeh sidaa maanta ciidanka buliiska ula shaqaynayseen ee u dhiiri gelinayseen in laydinka uruuriyo sheeyada dilaaya ee haddana la sito waa ku mahadsantihiin hawlgalkuna istaagi maayo wuu soconayaa inshaa allaahu waxaan leeyahay ka iibinaya ee ka ganacsanaya iska daa haddaad iska dayi weydo buliisku waa kugu qabanayaa dee waxaa jirtay maantaba birarkii oo suuqa lala wareegaya in la helay mindiyii oo suuqii lala wareegay oo la iibinaya in la helay way ka yartay run ahaantii markaan xaqiiqada ka sheegno sidii horey ahaan jirtay marka ciidanku hawlgalo iminka intaa sawirku inoo muuqdaynu soo qabannay laakiin in ka badan baa la soo qaban jiray waxaan filayaa dee dadku inuu maalinba maalinta ka dambaysa dee uu ku caqliyeysanayo inuu ashyaadana dilaa yihiin macaasiiladdii baannu gollay haddana waa annaga intaa ka soo uruurinay gobolka aad baan ugu mahad celinaya howlgalkan ayaa ku soo aaday iyadoo bishii lasoo dhaafay ee ramadaan laba qof lagu dilay magaalada burco iyaga oo dilkooda loo geystay mindiyo